Kwale wako wapi? Mombasa wako wapi? Voi wako wapi? Taveta wako wapi? Kilifi wako wapi?
maanta oo kale oo ku beegan soddonka bisha agost ayaa dunidoodii waxaa laga xusaa maalinta dadka sida xoogga loo afduubto munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayey maalintan ayaa waxay ka dhacday magaaladani mombaasa iyadoona issoo bax lagu xusayo maalintani ay qaar ka mid a bulshada magaalada mombaasa iyo hay-ada wadooda xuquul insaanka afrika ay ka dhigeen wadada moy avenue ee ku taala bartamaha magaaladani mombaasa agaasimaha guud ee hay-adda udooda xuquul insaanka haki afrika xuseen khaalid ayaa waxa uu sheegay in sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka marka la barbar dhigo sanadkii hore ee labada kun iyo labaatanka uu ka gedisan yahay isagoona sheegay in sanadkan oo haatan bishii sideedaad ay dhammaan tahay dadka sida xoogga loo afduubtay ay gaarayaan labaatan iyo lix ruux halka sanadkii hore aan kasoo gudubnay dadka sida xoogga loo afduubtay ay gaarayeen siddeed iyo toban qof waxaana uu sheegay in tiradu ay u muuqato in ay kor usii kacday iyadoo sanadku uusan dhammaanin China tumesema zilikuwa visa 18 mwaka mzima 18. Safari hii mwaka huu tuko mwezi wa nane na tayari visa tulivyorekodi hadi hivi sasa ni ishirini na sita. Kwa hivyo kwa muda wa miaka miezi minane tayari imepitisha ile idadi ya mwaka mzima wote 2020. Ndio kwa maana tuko na wasiwasi mkubwa na tunataka hatua zichukuliwe haraka iwe mas-uuliyiinta hay-addan udooda xuquul insaanka ee hagafrika ee soo qabanqaabisay munaasabadani ayaa waxa ay sheegeen in dhowr jeer ay dowladda dalkan kenya ay u gudbiyeen codsiyo la xiriira in dadka la afduubto ay dowladda dabagal ay ku samayso maadaama in badan dadkaasi ka mid ah dowladda lala xiriirinayo waxna uu sheegay dowladdu in arrintaasi aysan waxba ka qaban isagoona sheegay in haatan hay-adda qaramada midoobay ee udooda xuquul insaanka ay gaarsiin doonaan codsigooda iyo loolankooda arrintan la xiriirta Kwa hivyo saa hii huu ujumbe tunapeleka kwa afisi ya uh, Human Rights ya United Nations waweze kuingilia, maanake serikali ya Kenya imeshindwa kuzuia haya mambo ya kupotezwa kwa watu, na mwaka jana yale yaliyotoka tulisema wazi kwamba serikali iweze kuhudumia, lakini serikali haijafanya jambo lolote, na tunavyoona ni idadi imeongezeka. Kwa hivyo sasa tunataka ngazi za kimataifa ziweze kuingilia kati na ziweze kushughulikia hili swala.
maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaala xeebeeda mombasa